jenaraal aadan abshir nuur oo lagu ninaaso laba alifle oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax la doonayay in lagu qaarijiyo oo ka dhacay deegaanka nambar saddex iyo toban ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa lagu qarxiyey mid ka mid ah gaadiidkii gelbinayay sargaalkan ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi ay ka dhasheen khasaaro dhaawac ah mid ka mid a gawaarida taliyaha ayaa qarax uu qabsaday waxaana halkaasi ka dhashay dhaawacyo soo gaaray askartii gelbinaysay gudoomiye ku-xigeenka maamulka deegaanka garisbaaley cabdulaahi cabdi maxamuud ayaa u sheegay warqabadka warbaahinta s b c ee magaalada muqdisho in taliyuhu uu ka badbaaday qaraxaasi waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabka qaraxaasi uu dhacay qaraxaas ciidamo militari ayaa laga eegtay waa rees ka fiican yahay hadda wax saas oo dhib uma geysan magaran ciidamo koraya oo militari oo meesha maraya qaraxa lala eeg meeshaan oo tiradisho iyo ka dhexaysa weydin meel meel meel dhulka la geliyo waade gaariga wax weyn maa gaarin xoogaa yaroo maaragtay firiraa gaariga gaaray marka intaan aragna intaasay ahaayeen wax saas u weyn ayar ma ahayn qaraxu kolley qarax weyn buu ahaa laakiin dhibkiisu waa yaraa wax khasaaraa saasoo ma jirin firir yaraan arkaya dhowr ninoo wax yaroo firir uu wejiga iyo ka gaarana arkay gacmaha iyo wax saasada wax ficiba oo wax gaarin ma jirin annagaa tagnay oo arrimihii bulshada ah annagaa kormeer ku samaynay cid dhaawaca maana arag iyo cid dhibashaa midna waa ka iska caadi niyoyinkaan waxa waddanka waydiinaya kamid tahay iyo qaraxyadan iyo waxaan waa wixii socon jiray maxaa dhiba oo jira shaqadii adeegii sidii u socdaa baaris waa la wadaa nabad sugidii baa la soo gaartay ciidamada ammaanka o dhan meesha isugu yimid boliis iyo nabad sugidintuba ayagaa weli dhinaca ka xadaha weli meeshu iyo dhinaca ka xaday annaga meesha noo dhexayo geeska dhinaca ka xadxagtay ma jirto ilaa iminka cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ha yeeshee qaraxyada caankan oo kale ah waxaa mas-uuliyadda isa sheegtaa dagaalamayaasha xarakada al-shabaab oo dagaalka kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa amisom duleedka magaalada muqdisho waxaa badanaa ka dhaca qaraxyada loo geysanayo ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya xasan maxamed samatare cawke warbaahinta caalamiga ah s b c muqdisho